ismaaciil waad mahadsan tahay malala waxay timid saaka qadar shantii barqanimo ama kuwii tonkii barqanimo xerooyinka qaxootiga ee dhadhaab malala waxay kulan la qaadatay ugu horeyn qaar kamid a gabdhaha soomaaliyeed ee wax ka barta dugsiyada sare ee ku yaala xerooyinkan qaxootiga ee dhadhaab malala ayaa markay kulanka la qaadatay gabdhaha waxay ku dhiirigelisay inay ku dadaalaan waxbarashada iyadoo markaasi oga warantay taariikhdeeda iyo heerka ay maanta gaadhay in maanta ay tahay sagaal iyo toban sano ay u buuxsantay islamarkaana ay tahay qof ku hami weyn inay sii wado horumarka dhanka waxbarashada tusaale waxay usoo qaadatay xilligii lagu dhaawacayay ee dalkaasi aan idhahde bakistan ayaa waxay sheegtay in sababaha inta badan loo beegsanay ahay dadaalka ay wade iyo sidoo kale dhiirigelinta waxbarashada ee gabdhaha waxay marka malala sidoo kale ay sheegtay kuna boorisay gabdhaha wax ka barta xerooyinkan qaxootiga ee dhadhaab inaysan ka daalin waxbarashada sidoo kaleeta aysan ogolaanin guurka qasabka amaba dhaqaalaha la dhaafsiisanaya ragga waxay sheegtay haddii ay dadaalkan ay wadaan ay sii wadaan in halka iyada maanta ay taagan tahay iyo weliba meelo kale ay sii tegi doonaan waan gartay marka bal yaa soo dhoweeyey markaad eegtid booqashadeeda saaka yaa la socday oo ku wehelinayay ismaaciil malala waxaa la socday aabaheed sidoo kaleeta waxaa kaloo la socday wakiilka hay-adda u n h r ufadhiya dalkani kenya ra-uuf mas-uud iyo weliba mas-uuliyiin kale oo ka tirsanaa waaxdeeda amaba qeybta iyadoo ay markaas loogu magac daray malala foundation loo yaqaano taasi oo ay sidoo kale kusoo dhaweeyeen degmada dhadhaab madaxa hay-adda u n h r ee dhadhaab axmed babafal iyo weliba gabadha ku xigtay caasho markii ay kulan la qaadatay gabdhahaasi kadib ayaa waxay tagtay goob xaflad weyn lagu qabtay islamarkaana lagu soo bandhigayay erayo ka hadlaya waxbarashada iyadoo gabdhihii halkaasi kusoo bandhigaya riwaayado iyo weliba erayo ka hadlaya waxbarashada wanaagga ay leedahay sidoo kaleeta halkaasi waxay ka qaadeen erayo astaan oo ah waxbarashada soomaalida iyadoo markaasi malaala ay halkaasi khudbad dheer ka jeedisay islamarkaana gabdhaha ay ku boorisay inay ku dadaalaan waxbarashada sidoo kale waxay sheegtay in wadamada kenya iyo soomaaliya madaxdooda ay kala hadli doonto in aan gabdhaha wax ka bartay xerooyinkan aan xilligan lagu qasbin in lagu celiyo gudaha dalka soomaaliya iyagoon waxbarashadooda dhamaysanin waxay u ballan qaaday in shanta sane ee soo socota ay sii wadi doonto dadaalkan ay ugu jirto horumarinta waxbarashada ee gabdhaha waan gartay iyay bartilmaameedsanaysay inay la kulanto oo ay intii safarkeeda ku jirtay iyay iyay la hadlaysay ismaaciil ujeedada malala u imaatay marka laga reebo dhiirigelinta waxbarashada gabdhaha barnaamij loogu magac daray malala oo ah barnaamij dhanka waxbarashada ka caawinaya gabdhaha ayay ka hirgelisay xerooyinkan iyadoo usoo maraysay dhaqaalahan hay-adda film aid international la dhaho oo kamid a hay-adaha ka howlgala xerooyinka dhadhaab marka gabdho kamid a gabdhahaasi oo maanta markaasi ka qalin jabinayay barnaamijkaasi ay ugu deeqday malala ayay la kulantay markii ugu horreysay ka dambana halkaa xafladda waxay ka sheegtay inay sii wadi doonto dhaqaalaha iyo sidoo kaleeto taakulaynta ay siinaysa gabdhaha waxbarashaha marka waxay la kulantay gabdhihii ay ka bixisay deeqda waxbarashada iyo weliba gabdhaha kale ee dhigta iskuullada sare ee ku yaalla xerooyinkan erayadii waxay ku celcelisay inaysan gabdhaha guur degdega ku degdegin in aysan ogolaanin in dhaqaala la dhaafsiisado tusaale ahaan waxaa kamid ahayd gabar ka laabatay xerooyinkan qaxootiga ee dhadhaab ee kamid ahayd dadkii si iskooda ugu laabtay soomaaliya gabadhaasi ayaa markii ay tagtay soomaaliya gaar ahaan sida ay sheegtay deegaanka laascanood ayaa gabadhaasi waxa u suuroobi weyday inay sii wadato waxbarashadeeda halkaasi dib ayay ugu soo laabatay xerooyinka iyadoo markaasi reerkoodii kasoo tagtay sheegtayna inay u suuroobi weyday inay waxbarashadeeda sii wadato gabadhaasi ayay malala markasta tusaale usoo qaadanaysay markasta oo khudbad ay jeedinaysana markaasi ay isgarab istaajinaysay si markaasi tusaale ay ugu noqoto gabdhaha kale waan gartay ilaa wakti intee leeg ayaa la filayaa in safarkeedan ay u qaato ismaaciil ugu dambeyntii waxay hadda la kulantay qaar kamid a gabdhaha wax ka barta iskuulka sare xerada qaxootiga iyo fallabo wuu soo gabagaboobay xilligan aan kula hadlayo kulankii waxaa loo jahaysan doonaa goordhow magaalada dhadhaab halkaasi oo ay ka duuli doonaan iyada iyo aabaheed iyo weliba waftigii kale la socotay